wadankiisa u shaqeeya wada jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan dhegaystayaal waa cabdishakuur cali axmed oo idiin soo jeedinaya barnaamijka wadajir qodobada aanu toddobaadkan barnaamijka idinku helna waxaa ka mid a bandhigii ugu horreeyey ee halabuurka tiknolojiyadda soomaaliya oo muqdisho lagu qabtay maxay uga dhigan tahay halabuurayaasha waxay uga dhigan tahay meelay ka faa'idaysan karaan tiknolojiyada suuq aad u ballaaran waaye waxyaaba fara badan aan soo bandhignay oo waddanku u baahan yahay waxaa ka mid ah barnaamij yar ab la yidhaahdo utuur dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo ku howlan sidii ay iskula jaanqaadi lahaayeen mashaariicda xasilinta iyo dhismaha dowladaha hoose haddii la helo yacni barnaamij horumarineed oo bulshada lagu horumarinayo nabadgelyana waa laga yani waa ka qayb qaadanaysa maxaa yeelay mashruuc kastoo la fuliyo dhallinyaro badanaa shaqo ka helaysa waxaan bilownay inaan ka shaqayno howlaha dib u heshiisiinta ee shacabka gobolka shabeellada hoose degan guud ahaantiisa gaar ahaan degmada marka ayaa waxaan ka bilownay dib u heshiisiintaasi waana ku guulaysanay ilaahay noo fududeeyey waa guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose oo inooga warramaya xaaladda gobolkaasi iyo sidii xal loogu helay dagaal beeleedyadii ragaadiye magaalada markii ah xarunta gobolkaasi soo saaraha barnaamijka waa maxamed nuur macalin maxamed qays cali shire ayaa farsamaynaya waa mar kale iyo barnaamijka wada jir waa tahay dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxay ku howlan yihiin sidii ay iskula jaan qaadi lahaayeen howlaha mashaariicda xasilinta iyo dhismaha dowladaha hoose wasaaradda arrimaha gudaha ee koonfur galbeed oo ka duulaysa arrintaasi ayaa magaalada baydhabo waxa ay shir ugu qabatay hay-adaha ka shaqeeya xasilinta si ay iskula jaanqaadaan howlaha nabadeynta iyo dhismaha golayaasha deegaanka ee degmooyinka cabdirasaaq yare maxamed waa la taliyaha wasaaradda arrimaha gudaha ee koonfur galbeed muhiimadda shirka ayuu barnaamijka wadajir uga warramay
barnaamijkan waa barnaamij taxano ahaa in badana soo socday waxay ka mid tahay howlaha wasaaraddan arrimaha gudaha dowladaha hoose dibashiinsa koonfur galbeed soomaaliya dowlad gobolka konfur galbeed soomaaliya ee loo igmaday waxyaalo badan baana xaqiiqdii ka qabsoomay waxaa la diyaariyey istiraatiijiyadii xasilinta deegaanada koonfur galbeed soomaaliya sidoo kale waxaa la diyaariyey qorshihii gooniga ahaa ee lala wadaagila hay-adaha ka shaqeeya howlahan marka maanta shirkan dhacay wuxuu ahaa isquraysi ay iswaraysanayaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adaha ka shaqeeya howlahan dadka ka qaybgelayay maxay kala ahayn barnaamijkan barnaamij wuxuu ahaa aad muhiim u ah dadka badan inta badan lagu casuumo wuxuu ahaa hay-adaha inta badan ka shaqeeya barnaamijka xasilinta iyo barnaamijka la dhaho governancega ama dowladaha hoose xog iswaraysi buu ahaa in sidoo kale waxay u ahayd fursad wasaaraddu in ay soo bandhigto qorshaha xasilinee deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya ilaa iyo marka qorshihii la dejiyey iyadoo ay la kaashanayso wasaaradaha bahwadaaga ay yihiin deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya ayay usoo bandhigtay hay-adaha sidoo kalena hay-adaha waxay ka warbixinayeen waxyaalaha ay ka qabtaan deegaanadan iyo sidoo kale in ay waxyaalaha ay qabanayaan mashaariicda ay fulinayaan deegaanadan ay noqdaan mashaariic ka turjumaysa baahida deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya in taasoo macnaha ay ku lifaaqan qorshaha la dejiyey saasuu ahaa barnaamijka muhiimaddiisii marka xogoreysu ahaa dhammaan hay-adaha ka howlgala barnaamijkan aan ku casuunay iyo wasaaradaha actual bahwadaaga aan nahay howlaha nagala shaqeeyo iyaga sidoo kale sida amniga cadaaladda garsoorka qorsheynta dhallinyarada iyo haweenka si ayaga naftooda baahidooda ay usoo jeesadaan
dhinaca xasilinta shaqo abuurista ayaa ka mid ah dhalintana soomaaliyeed waxay u baahan yihiin howlo noloshooda kor loogu soo qaadayo xagga shaqo abuurista hay-adihiina wasaaradda arrimaha gudaha ma kala hadashay si fursad loo siiyo xaqiiqdii haa barnaamijka xasilinta waxaa ka mid a dhowr mashaariic oo dib usoo kabashaha dhaqaalaha ay ka mid tahay xoojinta adeegyada aasaasiga ay ka mid tahay sidoo kale mashaariic dhowr ka mid ah dayactirka wadooyinka oo intaasoo kumanaal oo intaasoo dad oo deegaanka ka shaqeeya ka helaayeen shaqooyin abuur marka waxay ahayd fursad aad muhiim u ah in wasaaraddu ay u kurugasho ay ogaato ee in xasilintu keli aysan ahayn amni iyo iyo iyo macnaha iyo dib usoo kabasho laakiin ay tahay in dadku loo abuuro ee ee waxyaalo fara badan oo ay kaga kaaftoomi karaan in ay ku biiraan ama maskaxdooda lagu bedelo dadku nabadiidka ah marka ee hay-adaha sidoo kale oo hawshan ka shaqeeyana ee waynala wadaageen waana ku dhiirigelinay in si xasilin buuxda deegaanada loo helo mashaariicdan xasilintu la ballaariyo keli ah aan la eegin dhinacan amniga iyo mashaariicda bulshada laakiin la eego shaqo abuurka dhallinyarada iyo dadka xifradaha leh wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya nadiifo armiye waxa ay sheegtay in haweenku ay lafdhabar u yihiin dadaalada la doonayo in lagu xasiliyo degmooyinka islamarkaana lagu dhiso golayaasha deegaanka dareema kortaa marti la era dhibaato waliba number one saameynteega adeeyo haweenka iyo iyo caruurta een, iyo waayeelka marka maadaama saas yeeto haddana madila ku hadalo development iyo xasilin iyo barnaamijyadaas haddana dareema kortan kaalamugla mase kaalamte ee yakaga aadi koran marka eedan muhiimsanto iniyo kaalamtiyo lasi een, hubintiyo lasi een, saas oo kale qeyb lixaadleyo kagaadan taasna waliba laka deeri korayo oo si wada jiraan lan wada shaqeeyo haddaba wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha ee koonfur galbeed soomaaliya cabdulaahi maxamed aadan ayaa soo saaraha barnaamijka wadajir maxamed nuur macalin maxamed uga waramay ujeedka dowlad goboleedka koonfur galbeed ay ka lahaayeen shirkan een runtii waan ku mahad celinayaa een een een een maartay een idaacaddan runtii u taagan inay maartay ay soo saartay barnaamijyada bulshada horumarinteeda iyo nabadgelyadeeda ka shaqeynaya een wasaaradda runtii waxay ka leedahay hadaf weyn maxaa yeelay haddii la helo yacni barnaamij horumarineed oo bulshada lagu horumarinayo nabadgelyana waa laga waa yacni waa ka qayb qaadanaysa maxaa yeelay bara- mashruuc kastoo la fuliya dhallinyaro badanaa shaqo ka helaysa dhallinyaradaas marka waxay ka badbaadaysaa inay aaddo een ururada nabadiidka ama ay tahriibaan haddii marka dhallinyarada maalinba hal mashruucba labaatan dhallinyaro ay ka shaqo gasho mar dambe waxay noqonaysaa in dhallinyarada dhan ay shaqo hesho haddii dhallinyarada dhan ay shaqada hesho waxay noqonaysaa xasiloonid inay soo noqonayso marka hadafka ay wasaaradda arrimaha gudaha ay ka leedahay waa ha- xasilinta iyo nabadgelyo isu kusoo dabaalidda iyo yacni meelaynta dhallinyarada soomaaliyeed
waqtigan dhinaca shaqa la-aanta dhallinyarada ee aada soo hadal qaaday ilaa i- intee ayay la eg yihiin kuwa fursaddan ee wasaaradda uga faa'iideyn doonta Een, runtii marka koonfur galbeed markii la as- la asaasay labada kun afar iyo tobankii een, ilaa hadda waxaa la shaqo geeyey boqol iyo konton iyo toddoba dhalinyaro ah oo hadda jaamacadaha ka soo baxday hadda sanadka cusub oo sagaa- ee, kun- labada kun sagaal iyo tobankana waxaan rajaynaynaa in intaas in leeg inay shaqo gasho yani markaan ku leeyahay boqol iyo konton iyo toddobadaas yani wasaaradda arrimaha gudaha bis kuma meelasna dhammaan wasaaradaha ay ku meelaysan yihiin iyo mashaariicda wasaaradahaas la xiriiro waxaan rajaynaynaa marka inaan usii ballaarino si dhallinyarada maaragtay aynan u niyad jabin ee jaamacadaha ka soo baxday ayna u caajisin ayna markaas kabacdi aynan intay caroodaan ama ay u tahriibin ama aynan maarata dhib kalenta aynan u gelin barnaamijka noocan oo kale ah dhaqaale ayuu u baahan yahay oo ku bixi doona wasaaraddu ayay la kaashanaysaa Een, runtii wasaaradda een, caalamiyan iyo iyo maaragtay iyo iyo ka dowlad ahaanba waa la ka- waa lala kaalmaystaa Een, barnaamijkan inta hadda xoogaha kala jabankan un dhicin oo maaragtay isfaham la-aanta dowlad goboleedyada iyo iyo maaragtay dowladda federaalka un dhicin wasaaradda arrimaha gudaha federaalka annaga waxaan lahayn ka wasaarad ahaan xiriir oo joogto ah ee, barnaamij wada jir runtii waxaan tala talada aan gooyno ayay wasaaraddu ay beesha caalamka la wadaagi jirtay waana miro dhal badan baana laga keenay insha allah waxaan rajaynaynaa een, kolley wax maandhaafka yimidna wuu iska dhammaan doonaa waxaan leenahay wadahadal iyo maaragtay in lagu dhammayn doono haddii alla yidhaahdo marka waa waa yacni ka dowlad ahaan soomaaliyeed iyo ka dowlad goboleed iyo dhammaan beesha caalamka yani waxyaaba badan oo isku xir badanaa jira iyo hay-ada naga kaalmeeya jira sida barnaamijkan xasilinta een, waxaa naga kaalmey jirtay een, hay-adda la yidhaha tis balasa ayaa runtii een, hadda laftigeeda tis tiista hore inay heda laga yaaba hadda inay magac bedelataas ka suuragala een marka oo yacni barnaamijkaas qoladaasa runtii wax badan naga gacan siisay hay-ado kalena waa jiraan iyagana oo iyagana mashaariic kalenta nala wada wada xiriirka aada soo hadal qaaday ee shirkanse dadka ka qayb galaya ee sidee bay wasaaraddu ku soo xushay ee qeybahooda kala duwan ee bulshada ma jiraan erge ka timid maamul goboleedyada kale Een, runtii waan nooma suuro gelin waan marti qaadnay waan jeclayn inay naga soo noo soo noo martay noo yimaadaan awal hore waa nagala soo qaybgeli jireen markii la qabanayo Een, laakiin waxaan rajaynaynaa kuwa kale soo socda inay kasoo qaybgeli doonaan haddii alla yidhaahdo halkee bay marayaan mashaariicda kale ee wasaaradda u qorsheysan ee ku aadan howlaha xasilinta iyo barnaamijyada deegaameynta golayaasha deegaanka halkee bay marayaan ee qorshaha wasaaraddiisa muxuu yahay ee waqtiga dhow run ahaantii een, hadda oo degmooyinka noo qorshaysan ee, aan rabna inaan hadda la dhiso haddii alla yidhahdo inkastoo doorashooyin wax naga soo qaybgaleen waa degmooyinka baraawe iyo baydhabo iyo ceelbarde kuwaas ayaga wayani runtii waa waa diyaar waxaa keliya oo xoogaa naga hortaagan hadda un xilligan doorashooyinka lagu jiro mashquul awgiis ayaa maaratay hawsha u socon laadahay haddii aan la yidhaahdo oo ay dhammaato doorashada yani waxaan rajaynaynaa in si toos ay u wada bilowdaan oo u kala dirno qeybaha kala duwan ee wasaaradda aan u kala dirno
fursaddan barnaamijka wadajir radio brogram ee maanta baydhabo shirkan idinkala soo qaybgalay oo aad ku casuunteen maxaa fariin ah aad daawadayaasha iyo dhegeystayaasha aad la wadaagi lahayd mudan wasiir adoo mahadsan runtii waxaan dhihi lahaa barnaamijkan wadajir ama xasilinta ama isku xirka hay-adaha waa barnaamij taabo galay oo waxtar u leh bulshada waxaan leeyahay yani dhallinyaradana inay ka qayb qaataan cid kasta oo gacan ka geysan karta si loo helo xasilooni guud iyo mid gaar ah ka koonfur galbeed ahaan iyo ka guud ahaan soomaaliya in barnaamijkan la ballaariyo waxa weyaan dadkan inay dhallinyaradan ka qayb qaataan aynan niyad jabin qaybtii fursadda maanta u heshay iyo qaybta kalentana insha allahu beriya helis abdulla layidhaha wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdulaahi maxamed aadan oo u warramaya soo saaraha barnaamijka wadajir ayuu kaasi ahaa gobolka shabeellaha hoose waxauu ka mid yahay gobollada ugu kheyraadka badan marka laga hadlayo dhulka wax soo saarka leh ee soomaaliya laakiin gobolka waxaa ragaadiyey cunaqabateen ay ku hayaan maleeshiyada al-shabaab oo dadka iyo deegaankaba u diiday in horumar ay sameeyaan ciidamada dowladda ayaa wada dadaalla ay ku xureynayaan meelaha ay al-shabaab kaga sugan yihiin gobolka waxaana dhowaan ay la wareegeen magaalada marka ee xarunta gobolkaasi magaalada marka ruuxeeda iyo deegaano kale oo gobolka ka tirsan waxaa hore dhibaato ba-an ugu haya dagaalada qabaa'ilka ku salaysan oo in ka badan muddo lix sana ah ka jira gobolkaasi dhowaan ayaa lagu guulaystay in xal laga gaaro dagaaladaasi markii la heshiisiiyey beelihii ay dirirtu dhex martay waxaana isgacan qaaday maleeshiyooyinkii qabaa'ilka u abaabulnaa ee dagaalka u dhex marayay maxamed ibraahim barre waa guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed nuur macalin maxamed soo saaraha barnaamijka wadajir ayaa kula kulmay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay halkaasoo xarun kumeel gaara u ah dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo maamulka gobolkiisu uu hoos tago waxaana uu ka wareystay xaaladda amni ee gobolka iyo weliba xalkii laga gaaray dagaalbeeleedyada gobolka shabeellada hoose waa gobol aad iyo aad u baaxad weyn oo ka mid ah saddexda gobol ee uu ka kooban yahay maamul goboleed koonfur galbeed ee soomaaliya marka gobolka shabeellada hoose saa og tahay waxyaabo badan iyo marar badan ayaa waxaa ka dhacay in dagaallo sokeeye iyo conflicts ay oo degmooyinka kala duwan ee gobolka shabeellada hoose soo maray mararka qaarkood soo mari jiray annaga ka maamulka gobolka shabeellada hoose ahaan annagoo matalayna wasaaradda arrimaha gudaha ee koonfur galbeed waxaan bilownay inaan ka shaqayno howlaha dib u heshiisiinta ee shacabka gobolka shabeellada hoose degan guud ahaantiisa gaar ahaan degmada marka ayaa waxaan ka bilownay in dib u heshiisiintaasi waana ku guulaysanay ilaahay noo fududeeyey inaan isku keenno dadkii meeshaasi ku dagaalamayey oo qeybaha kala duwan ee deegaankaasi marka deganaa markaan isku keennay dadkii wadahadal ayaan dhexdoodii dhignay ayagoo mar walbaba ay go-aanka ayaga ay lahaayeen gacantoodana uu ku jiray ay kaga tashanayaan aayahooda iyo sidii ay nabad ay uga dhalan lahayd deegaankooda waxaa jirtay in guulo lixaad leh ee ciidamada dowladda ay ka gaareen la wareegidii ugu dambeysay magaalada basra oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose adiga maamulka gobolka shabeellaha hoose guddoomiyihiisa ayaa tahay barakac lixaad leh ayaa halkaas ka dhashay dadka deegaankaasna qaarkood waxay u soo barakaceen magaalooyinka sida degmada afgooy ay ka mid tahay qorshaha gurmad aada u fidisay muxuu yahay saa og tahay deegaanka basra waa deegaan ku yaala xuduudda gobolka shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe ama koonfur galbeed iyo hir shabeelle dhexdooda ayuu ku yaalaa meeshaas ayaa howlgal xoogan ay ka sameeyeen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed halyeeyada soomaalida usoo baxay ee maanta baacsanaya nimankaasi nabaddiidka marka meeshaasi markuu dagaaladaasi ka dhaceen nimankii nabaddiidka meeshii laga eriyey dadka qaar ayaa soo qaxay oo meelahaasi deegaanadaasi ka soo qaxay way jiraan oo usoo qaxay dhanka iyo degmada afgooye ilaa ceelasha ilaa deegaanada hoos yimaado magaalooyinkaasi dadkii soo barakacay waa isku soo dhoweynay meeshaasi ayaan ku qaabilnay sida degmada afgoy oo kale soo dhoweyn ayaa nagala kulmeen annagoo meeshooda ku og xaaladahoodana kula kula soconnaa uguna baaqnay hay-adaha qaybahooda kala duwan ee humanitarianka ka shaqeeyaan in ay dadkaas wax u qabtaan oo siday u horumarin lahaayeen emergency ahaan ay wax ugu qaban lahaayeen maxaa yeeley dadku waa dad soo barakacay oo deegaanadoodii ay nimankaas nabadiidka ay gumaysi wakhti aanan yareen ay ku hayeen hadeertaana laga xoreeyey siday ugu laaban lahaayeen aanan ka shaqeynayna insha alla deegaanadooda aan u xoreynay oo aan rajeynayno mar dhow inay ku laaban doonaan deegaanadooda annagoo wax allaale wixii ay u baahan yihiin dhanka emergency-gaana wax kaga qaban doona insha allah istaraatiijiyadda xasilinta meelaha ay dowladdu qabatay iyo meelaha u qorshaysan maxaa maamulkaaga uga diyaarsan marka loo eego xarumaha caafimaadka goobaha waxbarashada iyo sidoo kale adeegyada wadooyinka
meelo meel walba oo laga xoreeya nimankaas nabaddiidka annaga waxaan u doonayna waxay tahay waa inaan u qabanaa brograamyada horumarineed ee deegaanadaas iyo xasilintooda oo mar allaale markaan deegaanka gacanta lagu dhigo waa ciidamadii xoogga dalka ee kashaqe ka shaqaynayay xasilintooda iyo amnigooda sugidiisa ayaa marka hore meesha qabanaya mar allaale markay qabtaan waxay ku wareejinayaan ciidamada booliska iyo ciidamada nabad sugidda oo ka shaqaynayaan sidoo kale xasilintii iyo nabadgelyadii deegaanadaasi sidoo kale annaga waxaan ka shaqaynaynaa brograamyada ku saabsan dhanka waxbarashada ha ahaadaan ama caafimaadka ha ahaadaan amase ha ahaadaan barnaamijyada kale ee kala duwan ee bulshadaasi horumarinteeda marka mar walbaba waxaan dayacatir ku samaynaynaa oo aan hadeertaana ku bilownay sida degmada marka oo kale iyo deegaanada hoos yimaado oo sida jilibmarka ilaa gendarshe ilaa ceeldhanaane intoo dhan sidaasoo kale ayaan sidaan uga dayactiri lahayn xarumihii dowladda ay ku shaqayn lahayd maamulkan uu ku shaqayn lahaa dowladnimadana aan ugu soo celi lahayn ayaa taa waxaan ka shaqaynayno marka insha allah waddooyinkan xirxiranna intooda dhan inay isku wada furanta ayaan rajeynayna sida ugu dhaqsaa badan waana ka shaqeyna howsheedaana ku jirnaa hadeertaan shirkan isku xirka hay-adaha iyo hay-adaha ku lugtale dowladaha hoose iyo xasilinta ee koonfur galbeed wasaaradda arrimaha gudaha ee soo qaban qaabisay ee koonfur galbeed maxaa ajenda ah oo aada uga soo qayb gashay oo aada la hortagtay saa og tahay hay-ada ayaa jiraan ka shaqeeyaan xasilinta iyo emergency ahaan dadka inay wax ugu qabtaan dadka dhibaatada ay haysato marka annaga mar allaal markaa imaanay waxaan la wadaagnay xogta aan haynay ee gobolka ku saabsan kadibna ayagana wax allaala waxay u qaban lahaayeen ama waxay ugu talagaleen ayay nala wadaageen waxaa jiray gaab ka dhexeeyey dhanka maamulka iyo dadkii hay-adihii wax qaban lahaa oo dadka shacabka wax u qaban lahaa gaabkaas inaan ka saarno meesha oo annagii aan isfahanno annagiina aan wada shaqeyno dhibaatadii iyo dadka waxyaabaha ay tabanayeen oo maxaa lahaa maanta ugu daran priority ay u kala leeyihiin ayaan hor dhignay waxayna naga ballan qaadeen sida ugu dhaqsaa badan inay wax ka qabanayaan howsheediina qaar howlo badan oo socdayna waa ay nala wadaageen oo waddadii loo mari lahaa iyo meeshii loo marsii lahaa shacabka sidii wax loogu qaban lahaa ayaan wada falanqeynay waana isku garanay insha allah sida ugu dhaqsaa badan howl inaan oo qaban ayaan rajeynayna gobolka shabeellada hoose guud ahaantiisa sidoo kale deegaanada la xoreeyey ee mar dhow la xoreeyey ayagan inaan wax ka qabanno sidoo kale waxaa laga hadlayay barnaamijka may ahayn gobolka shabellada hoose keliya waa saddexda gobol ee koonfur galbeed ay ka kooban tahay ayadoo dhanna waa la isku wada raacay saddexda gobolna insha allah in wax loo qabto oo horumarkooda laga shaqeeyo taas ayaan isku raacnay insha allah ma jiraan mashruucyo shaqo abuuris ah ee tusaale haddaan ku xasuusiiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo dibashisiintii aad adigu ka soo shaqaysay ee magaalada marka ka dhacday waxaa jiray ballanqaad in shaqo abuur loo sameynayo dhalinta ee dagaalada dibashisiinta si loo dhiirigeliyo marka fursad ma ma ahayd maanta in sidoo kale mashruucaas looga faa'iideeyo aad baa umahadsan tahay saa og tahay hay-adaha maanta hadda nagala soo qayb galay kulankaani waxa ay ballan qaadeen waa sidii shacabkan ama communitiga deegaanada kala duwan ee koonfur galbeed degan siday ugu abuuri lahaayeen shaqo abuur oo barnaamijkan ee kaashka layska siinayo dadka oo aan ay wada noqonayaan fadhi dad ah oo guryahooda iska fadhiyaan oo mar walbaba ku tiirsan in ay ka helaan kaash hay-ado ajaaniba oo aanan waxba aanan maalin walbaba aan la daba taagnaanaynin inay wax siiyaan ayay mar walbaba ku tiirsan yihiin marka arrintaas inaan bedelno kaashkaas layska siinayo oo aan barno xirfado xirfadahaasina ay ka faa'iidaysan karaan dalkoodana uga faa'iideynayaan dadkoodana ay uga faa'iideynayaan kadib oo mar allaal markii xirfadaas nafteeda ay u noqon doonto mid ay ku shaqaysan karaan mar allaal markii barnaamijkan annaga hadda aan usoo bandhignay oo hay-adaha ay qabanayaan u dhammaado marka waxaan rajaynaynaa in barnaamijkaasi dib maxaa la shaqaalaysiin heshiisiinta dadkaasi shacabkaasi la sameynayo iyo dadkii maleeshiyaadka isdagaalayay in sida uu horey u ballan qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo ah in maleeshiyaadkaasi la kala qaaday oo ishor fadhiyey shalay isdagaalayay in inta laysku keeno qaarkood wixii doonaya inay ciidan noqdaan dowladeed oo ciidamada dowladda ay ku biiri doonaan qaarkii doonayaan inay si shacab ahaan u shaqaystaanna loo abuuri doono shaqo abuur loo samayn doono marka taas ayaa annagoo dhanna aan ka wada shaqaynaynaa oo barnaamijka xasilinta deegaanada oo idil ay ku wada jirto ayay tahay marka insha allah annagana ka koonfur galbeed ahaan waxaan taas ayaan sii xoojinaynaan dadka fulin doonana waa annaga oon koonfur galbeed ayay noqonaysaa marka waan soo dhaweynaynaa aad ayaan ugu farxsanna wassalamu calaykum ugu dambeyntii fursaddan eh, wadajir radio program ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya dadka kaa dhageysanaya ee website-ka ee radio muqdisho kan s n t v youtube-ka social mediaha dhan ee wasaaradda warfaafinta fariinta aad gaarsiin lahayd maxay tahay fariinteeda ugu muhiimsan waxay tahay shacabka soomaaliyeed guud ahaantiisa inay la shaqeeyaan hay-adaha kala duwan ee dhanka amniga ha ahaadaan amase hay-adaha maamul go- maamullada ay deegaanada ay joogaan ha ahaadaan inay la shaqeeyaan gaar ahaan gobolka shabeellada hoose qeybihiisa kala duwan degmooyinkiisa kala duwan in ay la shaqeeyaan maamulka heer gobol ilaa heer degmo ilaa heer tuulo inay la shaqeeyaan n sidoo kalena ay la shaqeeyaan hay-adaha amniga kala duwan sida milatariga ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo naftooda u horeeyo siday deegaanadooda u xoreyn lahaayeen sidoo kale ciidamada booliska iyo ciidamada nabad sugidda in ay la shaqeeyaan mar walba wixii xoogan ay la wadaagaan oo ay iska qabtaan nimankaasi nabadiidka oo mar walbaba naftooda iyo maalkooda inay dhibaateeyaan keliya usoo jeedaan maxamed ibraahim barre guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose oo u waramayey barnaamijka wadajir ayuu kaasi ahaa waa hagaag magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxa ay sanadkan markii ugu horreysay martigelisay bandhigga hal abuurka tiknolojiyadda soomaaliya dhallinyaro ayay u badnaayeen dadkii hal abuurkooda soo bandhigay oo u muuqday kuwo u baahnaa inay helaan madal ay ku suuq geeyaan hal abuurkooda qadar ismaaciil waxa uu madax u ahaa qabanqaabayaashii bandhigga tiknolojiyadda waxa uu iga warramay muhiimaddii ay ka lahaayeen barnaamijka wadajir iyo radio muqdisho waa salaamaya marka koowaad sida baxadda leh inaan kala soo qayb qaateen barnaamijkan muqdisho tag summit shirka teknolojiyadda ee muqdisho waa noociisa nooc ugu horeeya ka dhaca waxa muqdisho waxaan ugu talagalinay in lagu soo bandhiga hal abuurka dhallinyarada soomaaliyeed ee dhanka ka gaareen dhanka teknolojiyadda sidoo kale kambaniyada iyo shirkadaha soomaaliyeed dhanka ay ka gaareen horumarka teknolojiyadda ay ku tigsanayaan marka waxaan ugu talagalinay in dadkaas isugu keenna meesha kadibna ay ka faa'iideystaan khibradaha dhexdooda ah sidoo kale waxaan aan u marti qaadnay kambaniyo caalamiya oo microsoft iyo oracle ay ku jiraan si ay uga faa'iideystaan teknolojiyadda casriga adduunka muxuu soo kordhinaya marka shirkan wuxuu soo kordhinaya waxyaalo badan in aan kambaniyada hormaraan oo dhanka teknolojiyada ku hormaraan serviceka iyo khadamaadka ay u qabanayaan bulshada soomaaliyeed in sare loo qaado in waxyaalaha qaarkood oo qaali ku ah sida korontada oo kale iyo internetka oo qaali ku ah in loo raqiisiyo sidoo kale waxaan rabnaa bulshada soomaaliyeed in in in ay ka faa'iideystaan teknolojiyada casriga aysan ahayn only en, facebooka iyo twitterka iyo waxyaalaha noocaas social, social media la yidhahdo laakiin nolosha kale bini'aadanimada teknolojiyada sare u qaaday marka in ay saas iyo uga faa'iideystaan ayaan ugu talagalnay shirkan waa sanadkii ugu horreeyey imise shirkadooda ay- ayaa ka soo qayb gasha bandhigga Ee, bandhigan waxaa waxaa ka soo qayb qaadatay in ka badan afartan shirkadood oo qaarkood international ay yihiin oo qaar talyaani ka imaadeen qaar maraykan ka imaadeen qaar kenya iyo wad- wadamada dariska ka imaadeen iyo- iyo dubai Ee, waana markii ugu horeysay laakiin baaxadiisa waxaa ka soo qayb qaatay kambaniyada ugu waaweyn muqdisho ee, gobolka soomaaliya aan dhaho Ee, sida hormuud ee, premier bank dahabshiil kulli waa kasoo wada qayb qaateen waxaa kale kasoo qayb qaateen dhallinyarada soomaaliya hal abuurkoodii ee, oo lagu soo bandhigo oo boqolkiiba konton ka badan dhallinyaro ay ahaayeen waxay kusoo bandhigeen marxalad soo kabashuu dalka ku jiraa marka marka laga a- eego ee, horumarka amniga iyo dhaqaalaha muxuu muxuu bedeli karaa bandhigyada noocan oo kaleeta ah bandhiga noocan oo kale ah wuxuu bedelayaa in dhallinyarada soomaaliyeed ay isdhiirigeliyaan oo dhexdooda macnaha ay ay gubtaan ay yidhaahdaan anna wax waxaa qaban kara maadaama hebel uu qabtay wuxuu soo bandhigana aad u qurux badnaayeen isagoo agab badan iyo lacag badan haysan oo dhallinyaro ah ayuu waxaan sameeyey anna waa samayn karaa inuu yidhahdo marka meesha waxaa ka abuurmi karto in dadku isku tashtaan ay shaqo abuurtaan naftooda u abuurtaan shaqo bulshadana u macnaha u shaqo u abuuraan Een, waxaa ka arki kartaa wiil yar oo dhallinyaro ah inuu hal fikir intuu ku fikiray oo sagaal iyo toban qof shaqaalaysiiyey marka barnaamijka muhiimadda ugu weyn ee uu gaari karo waxaa ugu horeeya waxaa ugu horeeyo shaqa abuurka oo dhalinyaro soomaaliyeed aad iyo aad u macnaha u haysto shaqa la'aan baahsan haysato arday markay qalin jabiyaan jaamacadaha meel ay aadaan ku higsadaan male marka waxaan rabnaa annaga shirka noocan oo kale ah inay uga faa'iidaystaan dhalinyarada in ay hal abuurkooda la yimaadaan oo iyaga shaqa maxaa abuur uga ciji- maxaa uga cajiibsanaa intii aad sh- shirka joogteen eh, oo idinka wixii aad fulaysaan ka duwan Een, runtii waxaa cajiib ah si laga soo qayb qaatay aad iyo aad cajiib u ahayd Een, hoolka naftigiisa waa maamuli kari weynay Een, in ka badan la- si laba kun ayaa timid ee, iyo saddex kun ma- dadka weli waa imaanayaan mas-uuliyiin iyo- iyo- iyo iyo shacabba way way imaanayaan waxaa kaloo cali cajiib ah waxyaale lagu soo bandhiga oo ahayd een, dhalinyaro soomaaliyeed oo u sameeyeen een, dadka oo ku nool meelaha een, een, een, een, barakacyaasha ah oo lacag gaaraysa toban da- toban doolar ugu sameeyo koronto oo weligood isticmaali ka- isticmaali doonaan oo ah solar je- solar teknolojiyada solarka ah marka waa- qofka nal iyo wuxuu helayaa meel barays oo baa- oo ku jaajgaraysa moobeelkiisa weligiisna waa isticmaali karaa waana qiime aad u raqiisan oo toban iyo shan doolar wax gaaraya ah, ah, oo- oo ama ka yar aan dhahaba Een, marka waxyaala lagu- ugu cajiibsanaa isleeyahay bulshada waa lagu soo kordhiyey taasa ugu horeysa waxyaala kale jiro oo dhanka teknolojiyada een, suuq geynta oo kale ama ama designka waxyaalahaas oo kale aad iyo aad loo- oo macnaha loo soo shirkadaha waaweyn marka laga tago shirkada yaryar oo oo yani dhallinyarada ay abuureen oo aan fursad siiseen ma jirin intii bandhigso run- runtii waxaa isla dhihi karaa dhalinyarada oo aan xoogga aan saarin annaga waxay ahaayeen dhalinyarada hal abuurka leh Een, waxaana si gaara xusid mudan jaamacadaha soo bandhigeen dhalinyaradooda een, barnaamijyada ay ku qalin jebiyeen sida jaamacadda jamhuuriya jaamacadda U- U- oo la yidhaahdo muxuu ahay city university jaamacadda soomaaliya iyo jaamacadda u c t technology ama university college of technology waxyaalahay soo bandhigeen wax aad iyo aad iyo cajiib way ahaayeen Een, mana mana isdhehayn arday aan qalin jebin oo jaamacadda weli aan dhammayn ayaa wax noocaas oo kale soo bandhigi karo ugu dambeyn shaqa la'aantaa soo hadal qaaday Eh, dad badan oo arday ay ku jiraan as- bandhigga ka qayb galay oo wax soo bandhigay hal abuurkooda maxay ka bedeli kartaa Een, hal abuurka wuxuu ku bedeli karaa oo dhalinyarada soomaaliyeed in marka ugu horeysa uu shaqo abuurto hadduu shaqo abuurto shaqo uma baahna qofki inuu aado marka muhiimadda ugu ugu horeysa oo ugu dambeysa asaas ah Een, qodobka labaad oo aan isleeyahay dhalinyarada soomaaliyeed u baahan yihiin waxaa waaye waa maalgelin maalgelintaasna aad iyo aad uma uma badno Een, waxaa laga yaabaa inuu qof dhan shan kun u baahan yahay toban kun u baahan yahay bangiyada soomaaliyeed inta badan waxay waxay maalgeliyaan een, een goofaf la- la- iyo muxuu ahaa ee, baabuur iyo- oo- oo- oo baabuurta raaxada ah marka waxaan ka rajaynaynaa in in bangiyada naftigooda oo u furaan gacmaha een, een, een walaalahood ay maalgeliyaan dhalinyarada hal abuurka leh sidoo kale waxaa xusid mudan bangiga premier bank oo insha allah aan rajaynayna in uu beritoole ku dhawaaqi doono inuu hal milyan oo doolar ugu talagalo dhalinyarada soomaaliya siduu ugu maalgelin lahaa qadar ismaaciil oo ahaa madaxii qabanqaabayaasha bandhiggii tiknoolajiyadda ayuu kaasi ahaa haddaba qaar ka mid ah dhallinyaradii ka qayb gashay bandhigga ayaa u waramay barnaamijka wadajir magacaagu sheega ustaacni sumaynur cabdi sumayo bandhiggan maxaad kaga qayb galaysaa waxaa kaga qayb galaya product uu sameeyey kambanigayga wadani foodis oo ah timir iyo oodkac marka kambaniga shirkadaad maxay qabataa waxay samaysaa barodhaktis oo timir iyo oodkac ay soo saarta oo ka mid ah cuntooyinka waddanka waddanka marka bandhiggan oo yani hal abuurayaasha oo adiga aad ku soo bandhigtay ee shirkadaadu ka shaqaynaysay in waxyaabaha dalka ka soo baxa aad samaysaan maxaa macnaha oo si gaara idinku inkumiyeesha Een, horta sababta aan kasoo qayb galnay shirkadda maadaama shirweyne tiknoolajiyadeed uu yahay Een, waxay tahay maadaama tiknoolajiyada aan adeegsanayna anaga website oo dadka ay kasoo dalbadaanna aan leenahay page facebookna aan leenahay sidoo kale dadka ay kasoo dalbadaan Een, whatsapp iyo hadday ahaan sidaas oo kaleeto journalistkaasna ay dadka nagala soo xiriiraan marka een, wuxuu noo leeyahay muhiimadda iyo waxyaabaha ka faa'iidna waxay tahay een, meelaha aan isticmaalno dad yacni aad ugu xeel dheer oo tiknoolajiyada ka shaqeynaya maadaama tiknoolajiyada annagana qayb aa ka nahay in aan ku faa'iidaysanno ku aragno la kulanno waan gartay marka hal abuurayaasha adiga kula midka ah muxuu maxay bay uga dhigan tahay bandhiggan
waxay uga dhigan tahay meelay ka faa'iidaysan karaan ee, ku heli karaan yacni social mediaha iyo tiknoolajiyada suuq aad u ballaaran waaye inay ee suuqaas ay bartaan kagana faa'iidaystaan bisnisyadooda iyo hal abuuradooda waan gartay marka ee, intaa hadda maalmahan joogtay oo bandhiggan ku socday maxaa kaaga soo kordhay shaqsiga
waxaa iiga soo kordhay in shirkadahaas aan ku barto dad wax iiga iibsadana meesha aan kala kulmo ee, dad badan oo oo kala socda barnaamijkayga online-kana ee aan ku kulanno meeshan
Ay, ba- bal maxaad meeshan eh, ku jirta waxaan u joognaa waxaan ahay shirkadda yoltage yoltage waa shirkad i c t solution ah qabata shaqooyinka la xiriira domain registration web hosting web design software development management systems iyo international sms dalkii shaqooyin badan oo teknolojiyadda la xiriirta ayaan dalka aan iyo dadka bulshada soomaaliyeed u qabanaa waa garta marka bandhigan maxaad kaga qayb galaysaa bandhigan waxyaabaha aan kaga qayb galayna waxaa ka mid ah barnaamijyo badan oo aan dalka kusoo kordhinay oo aan samaynay barnaamij la yidhahdo easy touch oo management system oo aad u weyn ah oo loogu talagalay any business oo leh hospital management system oo leh pharmacy management system oo leh hotel management system any business loogu talagalay waa samaynay waxaan kaloo samaynay barnaamij kale oo aad u weyn oo out of la yidhahdo oo automatic ah oo daatada internetka shirkadaha dalka lagu iibiyo waxaan ahay shirkadii ugu horeysay ee muqdisho iyo koonfurta soomaaliya ee ka hirgelisay barnaamijkaas automatiga ah iyadoo qof bini aadana uusan lacagta diraynin ee automatically lacagta qofka uu akoon ku diraayo isla markiina lacagtaas oo qofka u dhacayso shirkadii hirgelisaan ahay yoltach maxaa macnaha oo bandhigan uu idiin leeyahay si gaar ah si gaar ah bandhigan wuxuu macno inoogu leeyahay in aan dhiirigelin iyo kalsooni aan ka qaadno oo ah in khibraddeena aan la wadaagno bulshada soomaaliyeed sidoo kaleete waxyaabaha bulshada soomaaliyeed iyo baahiyaha gaarka ay dhinaca teknolojiyadda ay u qabaan inaan iyadana ogaano oo aan hal abuur iyo barnaamijyo kale creativity ah aan dalka ku soo kordhino waa gartay ugu dambeyn adigu dhallinyaraa tahay rag dhallinyara ayaa hadda kula shaqaynaya maxaa dhallinyarada soomaaliyeed dhibaatada haysato ay u garantaa shaqola'aantu ka bedeli karaa bandhigyada noocan bandhigyada noocan oo kaleeta waxyaabaha uu ka bedeli karo waxaa ka mid ah dhallinyarada markay yimaadaan inay fikrado dhaxalgal ah oo ay ka qaataan oo ay arkaan dhallinyarada asaagooda ah ee dadaalay ee dalka wax ku bartay ee barnaamijyo iyo shirkado waaweyn dalka ka hirgeliyey ee soo bandhigay in iyagana sidaasoo kaleeta dadaal ay u muujiyaan iyana ay ka qayb qaataan in horumarka dalka wax badan ay kusoo kordhiyaan dhinaca teknolojiyadda magacaygu waa maxamed abdiraxmaan warsame shirkadiinu hadda maxay qabataa shirkadeena si guud waxay u qabataa lalinta telefishinada satelliteka tusaale haddaan usoo qaato tviyada soomaaliyeed iyo kuwa caalamiga ah markay u baahan yihiin inay si toosa caalamku idin looga wada daawado ay ka gudbaan marxaladda localka ay u gudbaan international ayaan waxaan u samaynaa uplink ayaan u samaynaa ama lalin marka shaqadeena taasaa ugu weyn
bandhigan muxuu macno idin leeyahay
dabcan bandhigan wuxuu micno gaara ayuu inoo leeyahay waana bandhigii ugu horeeyay aan ka soo qayb galno oo teknolojiyad oo waddanka gudihiisa ah walow aan ka qayb galnay bandhigyo caalami ah oo dalka dibaddiisa ah bandhigan wuxuu inoo yahay yani isdhexgal inaan la sameyno qaybaha kala duwan ee teknolojiyadda halkaan ka soo qayb gashay wuxuuna sidoo kaleeto fursad inoo siinayaa inaan si toosa bulshada teknolojiyadda aad u danayso iyo dadka dalsad aad u daneeyo inay si toosa isku arkaan oo inoo imaan macluumaad badan ayna weydiiyaan dabcan magacayga karoon cabdiraxmaan faarax karoon waxaad iiga warantaa bal maxaad bandhigan kaga qayb gelaysaan wallaahi waxaan kaga qayb gelaynaa inaan dadku samaynayno barnaamij oo ballamaha ballamaha online hospital service qofka waxaa u qaban inaan soo gurigiisa joogo nambarka hosbitaalka in dhakhtar u baahan yahay u qabanaynaa marka social lane iyo feel dheer u gelin waa u fududeynaa adeegyadaasaan u haynaa maanta shalay maanta waa uga soo qayb galnay bandhigeeda insha allah sanadka dambe maxaad isticmaashaan marka marka wallaahi waxaan isticmaalnaa maxaa la dhahayay websaytyo looga soo gelaayo taleefoonno u gaara oo labaatan labaatan iyo afar ah marka nambaro badan oo u fududeyna dadka dad badan haddana la soo xiriira u qabano kastomar badan aan leenahay alxamdulilah marka waxaan rajaynaynaa inaan intaas kasii bataan mideeda kale waxaan rajaynaynaa sanadka dambe inaan bandhig kala soo qayb galno barnaamij kasii fiican insha allah waa garta marka bandhigan muxuu macnaa oo idin leeyahay wallaahi wuxuu macno noo leeyahay in aan fikrad fiican oo la imaanay oo magaalada dad badan ay haysan fikradan oona dadkay u baahan yihiin baahi badan loo qabo
waa garta marka maxaa hadda idinka soo koray maalmihii bandhigiisa wallaahi waxaa naga soo korray dad badan inay macaamiil aan yeelano ee dad badan nagu farxaan barnaamijka ugu fiican aan nahay inta ku badan ee dadka nagu qiimeynayaan wallaahi waa helnaa welna dad badan waa haysan inuu soo xirina haddana dad kasii badan helnay dadku walow aan u sheegnay guryaha waalidiinta xataa u geeyaan oo internetna gelin taleefoonna wax lagu isticmaalaysa leen marka insha allah waxaan rajayna dadka waalidiinta xataa inagu soo xirtaan si aan ugu fududeyno ay kor waa yeelada iyo dhibka
ayaa muhiimaddu tahay bandhigan marka muxuu ka bedelay bay kula tahay muxuu ka bedeli karaa in aragtiyaha dadka
wallaahi wuxuu ka bedeli karaa dhallinyarada intmasdan jaamacada laga wada baxa anigaan jaamacada ka baxay wax shaqana ma haysto marka sanad kasta ardayda waxaa soo baxida qof kastoo jaamacad ka baxay inuu fikrad la yimaado marka wadanka in qof kasta shaqa u dhibnaado waxa u sahlanada inuu shaqooyin abuurto cabdirasaaq maxamed cabduul shirkaddan maxaa ka tahay product manager waaye
ka waran bandhigan muxuu macnaha idiin leeyahay wallaahi macno aad u wanaagsan oo loo leeyahay waxa waaye wax la taaban karan dadka u soo bandhigin inay soomaalida wax qaban karaan waxna soo saari karaan maxaad soo saartaa idinka hadda annaga waxaan soo saarnaa nalalka noocyadooda kala duwan
nalalka ma idinkaa sameeya mase dibadaad ka keenta annagaa sameyn walaal made in soomaaliya waa arki kartaa indhahada
marka een, hadda waxyaabaha eh, aad soo bandhigteen marka oo aad samayseen maxaad nooga tilmaami kartaa walaal waxaan kaga tilmaami karnaa nalalka noocyadooda kala duwan aan sameynay sida guluubyadoo kaleeto oo dhowr nooc kala baxo ahana tiknolojiyada ugu dambaysay ee laga isticmaalo ayagoona dab badan aanu cunaynin koronto lacag badan aanu soo saaraynin wakhti badanna loolaan karo in ka badan shan sano marka eh, marka laga hadlayo eh, nalalkoo kale waa laba nooc kuwa korontada ku shaqeeyaan toos ah kuwa kuwa solar ah oo enerjiga ama qoraxda ku shaqeeya kuwa aad soo saartaan waa kuwa kuwa labadaba nooc baa sameynaa haddii ahaan lahayd waxaa waa ac dc aa laga lahaa labadaba waa sameynaa waa naga heli kartaa electricity.
waa gartay idinku ma- ma dhalinyaro abuurtay baa tihiin eh, barnaamijkan goormaad abuurteen walaal horta dhawaato waxa waaye founderka waxa waaye waa qof dhalinyaro ah oo soomaali ah laaburkiisa nalalkan waxaa lagu soo dhisaan garay waddanka norway waxaana lagu sameeyaa waddanka gudihiisa waxaana productionka wadnaa muddo ku dhowaada hal sano
bandhigan hadda maxaa idinka soo kordhay maalmaad joogteen bandhigan walaahi waxaan ka helnay waxaa waa dhiirigelin badan dadka badankoodna waxa aan qabano aadayna ugu riyaaqeen waxay dhaheen waa baahi loo baahnaa dadka badanaa waxay ka cabanayaan dhaxanuun taasoo u wacan nalalka ay isticmaalaan oo qualitigooda aad u hooseyso waxa ay soo daynayaan ama iftiinka ee luminaska ay bixinayaan iftiin aan constant ahayn taasoo waxyeelo ugu filan indhaha Ah, marka laakiin nalalka anaga bixinayno waa nalal iftiinka ay soo daayaan oo constant ah ama nama naxuusaynin ama zaa'idaynin oo qofka intoo doona wax ku akhrisan karo intoo doonana ku shaqayn karo ugu dambeyn een, shaqo la'aan ayay dhalinyaradu ku cabanayaan idinku dhalinyara tihiin muxuu shirkadani ay ka bedeshay intii eh, ay shaqaynaysay wallaahi waxaan dhihi karnaa kambanigi keliya waxaa waaye dadka maanta shaqa abuur u sameeyey dhalinyaro soomaaliyeed inaan nahnay annagoon u fiirin wiilii gabar waa- waa- waana arki kartaa shaqaalaheenna way isku wada dhafan yihiin waxaa waaye wiilii gabar waa loo wada dhan yahay waxaa noo shaqaysay in ka badan labaatan iyo shan qofood adirtan waa shaqa abuur u sameynay waxaan rajaynaynaa dhowaan inaan gaarsiinin ilaa boqol qofood aad iyo aad wanaagsantahay ayago waan soo dhawa insha allah aniga iga faadumo cali aadan kana mid ah ee, tiimka oo delivery ee, delivery maxaad qabataan waxaa qabanaa dadka oo xaafadahooda jooga camal ah, wi- ama xafiisyadooda ama meelahooda shaqada joogaana waxaa u keenaa waxyaabay uga baahan yihiin magaalada sida cuntooyinka dharka wixii ee magaala- wax kastoo magaalada looga baahan yahay bandhigan marka maxaa macno idin leeyahay wuxuu noo leeyahay in horta oo la ogaado ee, kambanigu wuxuu qa- yahay oo, ee, uuna- loona baahan oo uuna yahay uu- uu yahayba kambani oo loo baahan yahay shacabka maadaama ay meelo fog ay kala jiraan magaaladan laga oo lo- oo ay ka fog yihiin marka dad badan sidaas uga warqabin aa jirto marka sida qof walba u ogaado aa bandhiga muhiimadiisa noo yahay bilmatel hadda qofka eh, gurigiisa joogo sideed wax ugu geli kartaa markuu doonayo inuu adeeg geliyo siyaabo walba waxaa leenahanay taleefonna laga soo xiriiro waxaa kaloo jiro maxaa la dhahayay ab oo qofka hadduu smartphone amba oo internet uu haysto abkaasuu kasoo dalban karaa waxaasa u baahanahay waxaasa u baahanahay just si fudud si loogu geeyo marka adeega aad qabataan oo ma ma waxaad leedihiin maqaayado ma- ma idinka adeegyada wax dhan bixiyo masaa aniga makhaayado malihiin just makhaayadaha xiriiraa la leenahay iyo kambaniyada kale marka qofku markuu qof ha- hadda eh, bilmatel soo hadlaayo wuxuu leeyahay waxaan rabaa bizo waxaana ka rabaa karmeel marka karmeela aniga dalab ka bixinaynaa een, yar- dadka oo soo qaadayaan oo dirayna oo tiimka ah dan saasaa qofka loo geeya qofka imise daqiiqa ayuu ku heli karaa marka adeega aad qabataan ugu badnaan qofka qofka tusaale ceelasha biyaha ama meel dheer jiro shan iyo toban daqiiqo magacayga waa liibaan xaaji xasan liibaan bal ka waran maxaad halkan kusoo barantay Een, waxaa horta marka hore farxad inoo ah een, annagoo ka soconaa jaamacadda u c t sidoo kale aan ka soconaa shirkadda ka dhalatay jaamacadda u c t ee la yidhahdo hub solutions in aan ka soo qayb galno een, maxaan kiraa muqdisho tech summit oo runtii special noo ah maadaama aan nahay dad ku abtirsada tiknolojiyada waxyaaba fara badan aan soo bandhignay oo waddanka u baahan yahay waxaa ka mid ah ee, barnaamij yar app la yidhaahdo utuur maadaama lacagta laisku tuuro sida ay dadku u yaqaanaan kaasoo kuu xifdinaya dadkaad lacagta u dirtid sidoo kale kuu fududaynaya haddaad lacag bixinaysa si fudud inaad horay kaga dirto qofkan oo aadan raadinin muddo dheer aadan raadinin waxyaaba badan oo kaloo damacsannahaa jira oo abkaas aan kusii hormarinayno oo aan runtii aan rabno inaan soo bandhigno eh, markii hadduu ilaa yidhahdo beritoole insha allahu tacaala Een, sidoo kale waxaan wadnaa abyaal fara badan oo kale ee ummadda anfacaya abkaas waa free google play aa laga helaya waxaa jira abyaal kale oo aan wadno eh, la yidhahdo ilo ciyaar iyo barnaamijyo kale ah ee aan ugu talagalnay bahda sportska dhallinyarada waxaa jira kuwo aan ugu talagalnay oo la yidhaahdo maaragtay black bank oo loogu talagalay u fududaynaya waayo marka applicationadaas aad samayseen maxaa macna ay leeyihiin macnaha ay leeyihiin waxay tahay ummadda soomaaliyeed waxaan ugu tabarucno waayo oo wax fara badan anfacaya applicationadan waa applicationo public ah oo aanan ahayn maaragtay lacag aanan lagu qaadanaynin waan waxaan ugu talagalnay inaan ku tabarucno horumarka dalka iyo maaragtay kor u qaadista eh, tiknolojiyada dalka Een, marka sidaasaan ugu talagalnay waa gartay marka eh, bandhigan la sameeyey oo suuro gashay inaad idinkuna hal abuurkiina aad kusoo bandhigtaan muxuu soo kordhin karaa dhulkulata bandhigga noocan oo kale wuxuu soo kordhin karaa in marka hore magaaladeenna muqdisho sawirka laga haysto u bedelmo markii muqdisho la yidhaahdo waxaa la arkaa maaragtay in loo yaqaano oon meel dhibaato oon ka jirto dhiig ku daato iyo saasoo kaliin laakiin in la tusiyo caalamka muqdisho inay leedahay dhinac kale ay leedahay oo ah maaragtay horumar sidoo kale ah horumarka waxaa asal u ah xilligan haddan aan nool nahay qarnigan tiknolojiyada asal u ah Een, dowladda ma shaqayn karto teknolojiya la'aan organizationada ma shaqayn karaan isla xisaabtanqaba ma jiri karo ayadoon la haysanin wixii lagu hubin lahaa isla xisaabtanka iyo sidoo kale maadaama ay adduunyada hormarta dhallinyaradeennana u diyaar yihiin inay isticmaalaan teknolojiyada bandhigga noocan oo kalea wuxuu keeni karaa inuu u qaado aqoonta iyo maaragtay awarenesska gebi ahaanba teknolojiyada muhiimadda ay leedahay waddanka u leedahay magacay waxaa la yidhahdaa ilan shariif maxamed Een, waxaan ahay gabadha iskale amiira fashion and sweeties aniga gabdho kaloo walaalahay ah Een, amiira fashion and sweeties waxaa ka helaysaa macmacaano kala duwan Een, waxaa ka mid ah macmacaanada macmacaanada hindiga waxaa ka helaysaa macmacaanada turkida waxaa ka helaysaa in aan kaaga sameeyo soorta dalkeena aan macmacaan in aan kaaga sameeyo waxaa hel- waxaa kaloo naga helaysaa in aan ku sameeyno Een, waxaa arki jirnay soomaali iyo badanaa haddama waddankeena kama jirto laakiin waxaa iska aaminsana inaan aanay qofka ugu horeeya samayso waxaa jiri jirta in fiyooro caadi laisku guddoonsiiyo aniga haddeer waxaan hayaa fiyooro macmacaan eh oo qofkaagi ugu qaaliyaa inaad wax aan u guddoonsiiso macmacaan ahaan inuu cuni karo aan ku hayaa sidoo kale waxaa idin helaysaan inaan sameeyo eventiyo giftis aan u sameeyo dadka een, jaamacadaha ka qalin jabiyo qof dadka walaalahooda inay u samaystaan meel surprise ah laakiin sidoo kaleeto waxaa naga helaysaa in qofkaaga kuu soo deganayo inaan surprise meel aad u qurux badan kuu sameeyo marka bandhigan oo hal abuurka oo aad kambanigan ama shirkaddan aad samaysaan qaybay ka tahay oo aad soo bandhigteen muxuu macno idin leeyihin wuxuu macallin leeyahay waxaan jeclahay inaan dadka soomaalida aan kula wadaago in waxyaalaha kal- kalgacaylka dhaliya ka mid tahay farxadda dhaliyo sidoo kale aniga macmaaanka waan jeclahay waddankeyga inuu horumarana waan jeclahay sidoo kale waxaan jeclahay dadka familka een, soomaaliyeed in markay wada nool yihiin inay xili xili walba ee xili casriib ay dhahaan soomaalida ay cunaan waxyaalo hore dalka lagu isticmaali jiray waxyaalo aan dalka haddeen laga aqoonin si aan horumar ugu gaarno een, waxaan leeyahay macmacaanka aad buu u fiican yahay kuwaasi waxay ahaayeen hal abuurayaashii ka qayb galay bandhiggii tiknolojiyadda ee muqdisho lagu qabtay sanadkii ugu horreeyey oo u warramayey barnaamijka wadajir wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka soomaaliya markii ugu horreysay sanadkii laba kun toddobiyo toban waxaa wasaaradaha dowladda ku soo daray ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali khayre haddaba doorkooda u gurmashada dadka ku nool deegaanada laga xoreeyey maleeshiyada al-shabaab iyo kuwa ka barakaca dagaalada dhex maraya ciidamada amniga ee doonaya in al-shabaab ay ka xoreeyaan deegaanada ay dhibaatooyinka ku hayaan ayaa ayaa maxamed nuur macalin maxamed waxa uu ka waraystay agaasimaha gargaarka ee wasaaraddaasi mukhtaar sheekh xuseen Eh, waa mahadsan tahay eh, walaal eh, wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka guud ahaan halka waxay ka mid tahay wasaaradaha ku cusub macnaha dalka eh, oo la socda companydka hadda uu madaxda ka yahay eh, ra-iisul wasaare xasan cali khayre Eh, wasaaradda inta ay jirtay xoogeeda badan waxa uu aada oo saarayay sidii loo xukumi lahaa loo dhisi lahaa tirajirkeedii labada intin lahaa agaasimayaalkeedii wixii la isku aasin lahaa alxamdulilah hadda meel fiican bay soo gaartay kastoo uun bedelada nasirkeeda uu saameyn iska yeelanayaan oo hadda wasaaraddii markii la magacaabo iyo hadda laba maamul ama laba hogaan oo kala duwan ay kala hayaan wasiirkadii hore sida la socotay hore isku cadishay wasiirka kadibna uun wasiir ku-xigeen iyo wasiir cusub loo soo magacaabay dhinaca hadda wax iga weydiisay oo waaxda waxay u qayb ka tahay wasaaraddaas oo urdunka ah oo hadda laqunkuma ayay qayb ka tahay qorshooyin kolley uga wajahan dadka vulnerableka ama i d b-gana waxa weeyaan waan leenahay dabcan markii la yidhaahdo gargaar waxa uun wasaaradda sida magaceeda ka muuqataba waxaa wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka labadaas sekson oo weyn ayay wasaaraddu ka qayb macnaa ka ka kooban tahay annagu qaybtayda gargaarka inta badan waxaan u taarget garaynaa barakacayaasha dadka baakiinta oo danta yar ah ama household communityga caadiga deegaanada degan oo tabar danta yar ha noqoto haddii ay dhacaan tusaale ahaan abaar ay dhacdo ama ay dhacdo daadad ay yimaadaan sida inta badan cimilada labada cimilo ay soomaalida ugu saamoogaan oo go-ay deesta waxaan ula fishaa inta badan inay inay marne maxaa la dhahay ii sheeg daadadkaas saameyn ku yeeshaan marne ay saameyn ku yeeshaan abaaraha jiri doono ama dhaca inta badan soo nonoqda dadkaas marka kasoo qaxa meeshaas ayaa anaga prioritigeeda koowaad u yahay sidii ama loo dejin lahaa ama cunno loo siin lahaa ama noloshooda wax looga kabi lahaa ama cabitaan biyihii cabi lahaa la siin lahaa ama hooygooda loo dhiso laga shaqayn lahaa intaas ayaa anaga uun xooggeena ka shaqaynaa taasoo muhiimadeeda weyn ay tahay taakuleynta barakacayaasha dhowaan dowladda iyo dagaalada ee kooxda nabadiidka ah ee kula jirto meelaha laga sifeeyey deegaanada koonfur galbeed iyo hirshabelle barakaca ka dhashay dib u celinta dadka iyo gargaarkaay u baahan yihiin wasaaraddaada maxaa u qorsheysan mudane agaasame waa mahadsan tahay wasaaradda kolley mar kasta oo waxay u diyaargaroobaysaa ama diyaar u tahay consequenceska ama baabaha ka dhasha sababaha hadda aan sheegnay oo ama ah sabab oo bini aadam sameeyey ka dhalatay macnadaay gacantiisa ku dhalatay ama sabab xag ilaahay ka timaado intaba matala dagaaladoo kale waxay kamid tahay waxyaabaha loo yaqaana manmade saasaas kamid tahay waa laga barakacaa dadku deegaankoodii ay deganaayeen inay kasoo qaxaana ka dhalato ayagoo nabadgeliya meel soo raadinayaan hadda meesha ay degaan ayaan uun anagu anagu kaashanayna mar kastoo hay-adaha samafalka ka shaqeeya amaba dowladda kaasanayna iyo dowladaha kale oo dowladda gacanta ka siiya arrimaha bini aadamnimada kaashanayna ayaan waxaan isku daynaa inaan gaarno meeshii ay deganaayeen qiimeyn ku sameyno baahida ay qabaan la wadaagno dadka ay ilaha kala duwan ay khusayso tusaale haddaan kugu soo qaato hadda barakacaada ugu dambeysay ay kasoo barakaceen laga soo barakaca deegaankii marko oo dagaalka dhow hadda lagu qaaday shabeellaba hoose gaar ahaan markii soo barakacay waxay soo degeen inta badan afooye kardoor kalasbaaley tabeelaa sheekh ibraahim kahda daynile meelahaas dharkeynley kulligood wasaaraddu assessmentay ku samaysay bisha lasoo dhaafay octoobar labadeeda ay ku ogaanayso xogta iyo baahida iyo nolosha qaabkay u nool yihiin iyo heerka noloshooda iyo maxay hay-aduhu u qabteen iyo maxayna u qabanin si assessmentigii ay soo sameeyeen ula wadaagaan hay-adihii bartinarka la ahaane ilaa afartii octoobar lasoo dhaafay wasaaraddu ka qabatay shir ee hay-adaha dalka ka shaqeeya qaarkood si randomly loosoo select gareeyo international iyo local bus kugu jiro inay ugu qabato xafiiska wasaaradda iyagu ajanduhuna u ahaa kulan wada tashi ah oo looga wada hadlaayay war maxay hay-adahu dadkaas masaakiinta u qabteen ma ka warqabaan maxay hadda qorsheynayaan inay inay geeyaan sidee wasaaraddii iyo iyo hay-aduhu intaba waxa ay wada hayaan ama waxa ay wada qabaan inay qabtaan ay wada gaarsiin karaan marka qorshaha gaarka oo wasaaradda loo yimaado wasaaradda kolley waxay gacanta ku haysaa teendooyin waxay gacanta ku haystaa markaneexo waxay gacanta ku haystaa haamad iyo sidacaasa kule waxaa ugu deeqay dowladda china waxayna qorsheynaysaa sida ugu dhaqsiyaha badan leh iyo ahaan logisticada ala raadinayay usbuuca soo socdo biidnillah rajeynayna inaan dadkaas si uun u gaarno hadduu la yidhaahdo annagoo mar kasta target garayn doonno siday usii kala daran yihiin ama usii kala usii kala liitaan
waa garta mudan agaasimi bal ka waran xogta ku aadan dadka suurtagal ay tahay in deegaanada kale ee dhiman dowladdu ay gacanta ku dhigto oo ciidamadeedu ay howlgallo ka sameeyaan deegaanada kuwa hadda lasoo qabtay wasaaraddu sidaa sheegtay waxay qorsheynaysaa inay si dhow noloshooda ugu warqabto oo ay kaalmooyin gaarsiiso toddobaad ka soo socda kuwa kale ee dhiman wasaaradda maxaa u qorsheysan tirooyinka ka dhashay tirada dadka sama samafalka u baahan qiyaas ahaan waa ma u sheegi karta adoo la wadaagaya dhegeystayaasha nambarka hadda ugu dambeeyey oo shala ugu sugay macnaha ugu dambeysay oo naga soo gaarayay oo hal hay-adaha maxaa ladahay inta badan involvedka ku ah gargaar ka shaqeeya iyo wasaaradda intaba isla garwaaqsadeen waxay u dhexeeya nambarkooda ilaa saddex kun iyo shan boqol ilaa afar kun intaas nambaro kala duwan labada baa lasoo sheega ayay hadda ku inta shabeellada hoose kasoo qaada ayay ku dhow yihiin mida kale sometimes waxaa adkaanayso inaad saxal loo xadido sababta oo ah qofka barakaca cusub ahaa wuxuu dul degayaa inta badan kaamp kaloo hore u jiray waxaa laga yaabaa mararka qaarkood mid ku cusbaay iyo mid kaloo cusbeen intaba inay ka degaan laakiin numberku number oo isku biiraan ay yidhahdaan waxaa wada nahay barka cusubaa wada nahay inay yidhahdaan ama ay number badan ay mararka qaarkood ay ay sheegaan ay jirta laakiin waxaa ku socdo hadda registration waa la diiwaan gelinayaa one by one loo in loo diiwaan geliyo hay-ada waxaa jiro si gaara ugu lug loo rabo inay cash transfer siiyaan ma marka ma marka guud ahaan wasaaraddu dadkii horey u joogay kaamamka dadka hor lahaa ee soo barakacay markay ku biiraan dhammaantood isku si ayay baahidoodu gacan uga geysanaysaa miyaad ula jeedaa mudan ha maya marka isu siyaa gacanta looga geysan doonaa laakiin marka la yidhahdo xagga numberinka marka la yidhahdo waa inay ku kala soocan yihiin kuweebaa new arriverista ama hadda yimid iyo kuweebaa hore u jooga waa inay ku kala ku kala cad yihiin marka taa taasaa keenaysa in marka xoog badan la geliyo in dadkii si gaara loo loo loo registareeyo ama loo diiwaangeliyo laakiin markii qofku marba hadduu barakac yahay baahida bini aadamnimo wuu qabaa hadba heerka haba u kala darnaadaan laakiin qofka had shaqa ahoo hadda socodka ku yimid oo hadda orodka ku yimid oo hooy iyo wuxuu cunay wuxuu caba mina aan weysanin iyo qofkii muddo joogay oo si uu ula qabsada magaalada ama si intaama way kala baahi daray mukhtaar sheekh xuseen agaasimaha waaxda gargaarka ee wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka soomaaliya oo u warramaya barnaamijka wadajir ayuu kaasi ahaa isaga ayaa u dambeeyey ciddii uu sheegay barnaamijkeenna waxay dib kaga heli karaan baraha internetka sida radio muqdisho dotnet barta facebookga ee wadajir dowladaha hoose iyo sidoo kale barta twitterka ee barnaamijka wadajir intaan mar kale dib ugu kulmi doono nabadgelya insha allah
wadaajiribay laba gamcood wax ku qaban karaane wadaajiribay laba gamcood wax ku qaban karaan anis weelshano walaalayaal aan wada jirino way walaalayaal anis weelshano walaalayaal aan wada jirino way walaalayaal